dadka soomaaliyed in ogaadaan rabaa dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxua qaaraamadii nagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay dibciso hadday tahay igaad hadday tahay ururka midooda africa hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaan ku rahdaa caalami ah oon mid ka ahayn wixii nalagu lahayaan intaan ka macaamilnay oon dabagalnay ayaan muxuu ahaay waxna bixinnay waxna dabcan nalaga cafiyey waxna wakhti aan ku bixinna aan jadwal aan u samaysanay aan bixinno markaasaa maanta meel kasta oon codkeennii dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedii ku leenahay waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaayee iibisay guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayactiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka soomaaliyeed iyo qurbajoogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey safaaraddeenna nairobi taariikhdeeda waa ogtihiin safaaraddeenna brussels taariikhdeeda waa ogtihiin maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calanka soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir soomaaliyeed uu dhex fadhiya oo muxuu ahay uu jooga waxaa dhowaan la soo qiimeeyey oo maxaan ku rahdaye daraasadeedii iyo dibdhuskeedii la soo sameeyey muxuu ahay safaaraddii ama dhismihii safaaraddii aan ku lahayn magaalada new york ee muxuu ahay xarunta jimciyadda qurumaha ka dhacaysa inaan maxaan ku ihahdaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii wuu baaba'ay wuu dumay labaatan sano ka bacdi dhulkiioo bannaanaan laakiin annagu leennahay ayaa meeshii noogu yaallo oo aan rabnay inaan dib u dhisno